bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saacraad iyo hadalsan ee magaalada muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tan hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal caawa habeen axadaha isniin ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegantahay saddex iyo tobanka bisha oktoobar sanadka laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobada xiisaha badan ee aanu caawa barnaamijkeenna wareega wararka dalsan kusoo qaadi doono waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo magaalada kismaayo kulan kula qaatay kusimaha ergeyga qaramada midoobey ee soomaaliya ambasador james iswan kulankaasi wixii lagaga hadlay ayaanu idiin soo gudbin doonaa iyadoo ay beri ay ku beegan tahay afar iyo tobanka oktoobar islamarkaasina lagu xasuusto dhacdo musiibo ah oo ka dhacday isgooska soobe halkaasi oo dad badan oo soomaaliyeed ay ku dhammaadeen waxaan idinla wadaagi doonaa warbixin gaar ah oo ka hadlayso dhacdadaasi tiiraanyada iyo murugada ximbaarsaneed ee ka dhacday soobe islamarkaana hadda loogu magac daray afar iyo tobanka oktoobar oo ahayd maalintii musiibadaasi qaran ay dhacday sidoo kale waxyaabahaan idiin soo gudbin doono barnaamijkeena a ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doono ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo maanta markaasi dhagax dhigay dhismaha iyo dib u casriyeynta lagu sameynayo stadio muqdisho waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin gaar ah oo arintaasi la xidhiidhay iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo halkaasi khudbad ka jeediyey warbixinadaasi wixii nagu soo kordhay inta aynu barnaamijka ku guda jirno ama muddadu barnaamijka wada ka baxayo ayaa dhegeysan doontaan cabdiwahaab cabduqaadir xasan ayaa barnaamijka dhinaca farsamada ka qabanaya mar kale soo dhawaada saaxiibayaal
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa inta jigan ayaa laga rabaa
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan mujada herka dherarkeedu yahay kuwii sagaashan dhibic shan magaalsiis fm kaasoo naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir weliba gobolada kale fm kuu gaaro meel walba oo aad joogtaan waxaad leenahay saaxiibayaal habeen wacan oo wanaagsan qeybaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa warbixintan soo socoto waxaa wariyahayaga cabdisalaam julo shaakir uu ku eegi doonaa musiibadii ka dhacday isgooska soobe oo hadda soobe loogu magac daray kal horena aan idhaahday hadda loogu magac daray afar iyo tobanka oktoobar oo maalinta birita ah ku beegan ee, kadib markii halkaasi maalintaas ay maalin mugda u noqotay dadka soomaaliyeed dad badan oo aanaan waxba galabsan halkaasi ay ku dhammaadeen kadib qarax ismiidaamin ah oo xoogan markii uu halkaasi ka dhacay waryaga joole ayaa waxa uu kusoo koobayaa mahadhadii ay dadka soomaaliyeed ay kala kulmeen dhacdadaas
waxay ahayd galab casir liiq ah jawiga iska caadi yahay hooyooyin aabbayaal walaal iyo saaxiib kastana si nabdoon ugu fikiriyey in guryahooda uga laabtaan balse saantooda ay ku ekeed goobta uu ka dhacay qaraxii gilgilay caasimadda afar iyo tobankii oktoobar laba kun toddoba-iyo toban qofna kuma baraarugsaneen in musiibadan ka dhacayso isgoyska soobe ee caasimadda toddoba sanno ka hor oo ku beegan berri annaga rag badan oo meeshaan ka wada shaqaysaneen oo saaxiibadeena ahaayeen ayaa meesha ku baxay yar oo saaxiibnahay oo furayaashaasna aan isla samayn jirnay aa dhintay oo la dhahay cumar cabdulqaadir cismaan cumar wiishaa la dhahay ilaahu naxariisto saaxiibkeyga maxamed ay cabdulqaadir kataara maxamed cabdo rag badan ayaa meeshaa ka shaqaysaneen
isaga oo qiiraysan oo aanan hadli karin ayuu keliya hadalkiisa ku soo koobay dhiig hala shubo guddoomiyihii wakhtigaas ahaana duqii caasimadda taabit cabdi maxamed waxaa shaki ku jirin in ay ku geeriyoodeen qaraxaasi in ka badan shan boqol oo qofood tiro halkaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen waxaana shaki ku jirin sidoo kale in ay qaraxaasi ku naafooween radiyo aad u fara badan oo ilaa iyo hadda naafo ah sanad kasta wakhtigan oo kalena soo xasuusta xitaa haddii qayb ka mida qoyskaada aysan ku nafooyin ama aysan saameynin musiibadaas weyn waxaa hubaal ah in si qalbi taabad lah ay ku saameysay musiibadaas weyn oo guud ahaan dalka gilgishay mid ka mid ah dadka xusuusta weyn uu ku reebay mahadhadaas ayaa iyaguna wax aan ka weydiinay dareen ahaan siduu u saameeyey wallaahi niyoo dhib badan aa naga soo gaaray annaga rag badan oo meeshaan ka wada shaqaysaneen oo saaxiibadeena ahaayeen ayaa meesha ku baxay yar oo saaxiibnahay oo furayaashaasna aan isla samayn jirnay aa dhintay oo la dhahay cumar cabdulqaadir cismaan cumar wiishaa la dhahay ilaahu naxariisto saaxiibkeyga maxamed ay cabdulqaadir kataara maxamed cabdo rag badan ayaa meeshaa ka shaqaysaneen maxaa cunaa yar ay dhahayaan cabdifitaax rag badan oo saaxiib aheen ayaa meesha ka shaqaysaneen raggiyaa meesha ku dhinteen alxamdulillah alshugla anagana hanti badan oo meesha macnaha oo iskuduuriyaal iyo alaab wixii macnaha ku shaqayneen ayaa meeshii macnaha noogu gubteen alxamdulillah alshugla laakiinse waxa waaye qadar alla keeni waaye waa dhacday taas alxamdulilah waa soo gudubne haddana marxalad kale intaan ku jirnaa ilaahay anaaga dhigo tii macnaha oo oon hilmaanay allah anaaga dhigo inkastoo macnaha oo la hilmaami karin dhibki dhacay laakiinse mid aha hilmaanay allah anaaga dhigo qaraxaasi dhacay laba kun toddobiyo toban maalin sabti ah dadkii ka badbaaday oo aanan soo gaarin goobta qaraxaasi uu ka dhacay waxaa ka mid a gabadhan aad aragtaan oo ardayad aheyd wakhtiga qaraxa uu dhacayay wakhti u dhowna qorsheynaysay inay soo marto halkaas dareenkeeda ayay noogu hadashay iyo maalintaas waxa ay kaga dhigneed maqaraxi markuu dhacay waxaa la simaa iskooskan oo hoteelkan shaamo hotel shaamo dareenkeega wallaahi ma- maalinta saa naqday aniga dhan shoog aa qaaday wallaahi waxa waxa dhacay dhan dhegihii dhan waa naga dhegihii dhan dhegaheega dhan waxay naqdeen wax oo wax waa fahmi waay waxaa la fahmi waay qarax waxaas waa ka weynaa qarax ma la dhihi karo Wallaahi maalintaas sidii aad wallaahi mala soo koobi karo waxaa maalintaas dareen mala soo dareenkeega aad oo u kacay maalintaas
haddaba qaab nuucee ah ayaa adiga kuu saameysay musiibadaas weyn ee gilgishay maalinta beri ah ayay ku beegan tahay afar iyo tobanka oktoobar oo ah maalin si weyn bulshada soomaaliyeed ay u xasuustaan qalbigoodana aanan ka go'i doonin juulo shaakir dalson t v magaalada muqdisho
kani waa premier weled
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal barnaamijka wareega wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaa nagala socotaan warbixinada kale ee barnaamijkeena ku jirana caawa haddii aanu fiirino iyadoo maalmihii ugu dambeeyey banaanbaxyo ay dhigeen dhowr macalimiin ah kuwaasi oo cabasho ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa haddana waxaa eh, la warinayaa in macalimiintaasi ay ahaayeen kuwa aanay si toosa uga tirsaneen ama kuwa aanaan si toosa kaga tirsaneen wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya sidaas waxaa maanta wariyaasha u sheegay agaasimaha guud ee waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor cabdulaahi cabdi cumar oo magaalada muqdisho
waxaan rabaa halka inaan ka caddeeyo dhowr arrimood oo la xidhiidha arrimaha macallimiinta maalmahan ee, cabashooyinka soo gudbinayay oo mashruucii uu ka dhammaaday rcrf marka ugu horraysa horta inaan ogaanno weeye ma jiraan macallimiin shaqa laga joojiyey ama shaqa laga cayriyey waa macallimiin ku joogay mashruuc mashruuciina uu dhammaaday taa halka bilowgiisu saasuu noqonaya intaa waxaa xigta mashruuca r c r f oo ay macallimiintu ka dacwoonayaan mashruucani kama soconin keliya wasaaradda waxbarashada wuxuu ka socda hay-ado fara badan oo dowladda ka mida wuuna ka wada dhammaaday intaa waxaa dheer mashruucu kama soconin gobolka banaadir oo keliya wuxuu ka socday gobollada dalka oo dhan tusaale haddaan soo qaato ee, macallimiinta joogay gobolka banaadir baa mashruuca kaga jirtay yaa mashruuca kaga jirtay ma ay ku jireen laakiin marka la isku daro afarta dowlad goboleeda koonfurta ku taalla iyo gobolka banaadir kun iyo lix boqol iyo lixdan yaa tiradii ugu dambaysa ay ahayd macallimiinta mashruuca ku jiray wuuna ka wada dhammaaday intaa waxaa dheer shaqaalihii wasaaradda waxbarashada ee xarunta dhexe joogay ee mashruuca ka shaqaynayay iyagana mashruucu wuu ka dhammaaday taa iyadoo la ogyahay marka oo la isla ogyahay taas ayaa wakhtigu markuu soo dhowaaday oo ugu yaraan sa- sanad meelaha ay ka laabnayd walwal baa soo galay wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ah iyo wasaaradaha waxbarashada ee dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah sidee looga faa'iidaystaa macallimiintan contractuu ka dhammaan hayo ayaa laga wada hadlay oo loo hayaa oo waxbarashada sistamkeeda ay ugu jiraan shirkii juun ka dhacay magaalada dhuusamareeb ayaa lagaga doo- lagaga dooday iyadoo weliba sanad iyo waxoogaa ay ka laaban tahay kontaraktiga dhicitaankiisa shirkaas waxaa la isla gartay macallimiintaas sidii lagu hayn karo in lagu hayo ayaa shirkaa la iskula gartay kadib bishii disembar isla sanadkaas kii waxaa lagu shiray oo ay ku shireen wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee gobolka banaadir waxay ku shireen magaalada baydhabo ee caasimadda kumeel gaadhka ah ee koonfur galbeed isla sidii ayaa loo soo celiyey iyadoo markaa muddo ay ka laabantay kontraktigooda uu ka laaban yahay macallimiinta in si loo hayn lahaa lagu dadaalo cid ka hadashay macallimiin shaqaha laga cayriyo ma jirin contrary waxaa laga hadlahayey sidee macallimiinta kontraktuu ka dhici doona bisha august loo hayaa oo loogu raadiyaa fursaday ku shaqeeyaan marka taa inay caddaato ayaan doonayaa halkaa markay doodii timid bishii disembar ee sanad hore waxaa alxamdulilah la- la la ogaaday in dowladdu ay qaadan doonto saddex kun oo macallin sanadkan waxay noqotay runtii fursad lagu farxay oonu isnidhi markaas fursaddii lagu soo gelin lahaa macallimiintaas ee ay ku joogi lahaayeen waxbarashada oo looga faa'iidaysan lahaa iyaguna uga faa'iidaysan lahaayeen baa noo soo baxday waxaana la amray ninka markaa madaxda u ahaa mashruuca rcrf inuu farriin u qoro macallimiintaas oo ay ka faa'iidaystaan fursadda soo baxaysa oo ah saddexda kun ee macallin ee dowladdu qaadan doonto bishii juun kowdeedii ayuu farriin u qoray oo uu sh- ugu sheegay laba arrimood mashruucii lacagta ay ku qaadan hayeen inuu dhammaanhayo bisha ogst dhammaadkeeda hase yeeshee alxamdulilaah dowladdu ay qaadanaysa macallimiin saddex kuna loona baahan yahay inay isdiyaariyaan marka dowladdu ay soo ay soo shaaciso wakhtiga imtixaanka la gelayana ay qa- ay ka qayb galaan intaasaa loo sheegay macallimiinta markii sh- arrintii loo diray way qoonsadeen waxaan filayaa qaar ka midii inayna fahansanaynba arrinkaas marka doodo iyo mudaharaadyo iyo cabashooyin bay soo gudbiyeen ugu dambayn bishii juun een, eh, waxaan is filayaa inay ahayd bisha bishii julaay labadeedii ayay aniga iyo agaasimaha macalimiinta cali cabdi ay noo yimaadeen xafiiska ayaan kula kulan uga fidi labaiyo tobanoo iyaga ka socda waxaan u sheegnay laba arrimood waddada keliya ee macallimiin lagu qaadanaya inay tahay imtixaanka inay ka qayb galaan arrinka labaad iyaga in si gaara loo qadarin doono oo imtixaanka hadday soo galaan magacooda inta la sooco dhibco gaara loogu dari doono maadaama ay soo adeegahayeen labada arrin baan u sheegnay dhammaantood kumayna qancin arrinkaas runtiina waxaan halkan inaan ka sheega doonahayaa intaa aynala joogeen si ixtiraam iyo qadarin iyo sharaf leh ayay noola hadleen annaguna aan ula hadalnay markay nala joogeen bisha julaay aan kuu sheegay bilowgeedii markaan kala tagnay ka bacdi qayb ka midaan ugu soo xafiiskaya ku soo laabatay oo sheegay imtixaanka iyagu inay ka qaybgalahayaan dhibna ayna ku qabin marka waxaan u sheegnay inay noo yimaadaan maalintaas laba casho ka bacdi oo imtixaanka ay buuxiyaan applicationkii ama codsigii inay buuxiyaan ayaan ugu yeernay way yimaadeen iyagoo labaiyo toban meelahaasa codsigii way buuxiyeen kadib kooxdii guud ayaa mar kale soo laabatay oo codsaday inay la kulmaan wasiiru dawlaha waxay la kulmeen shan iyo tobanka bishii julaay wasiiru dawluhu intii aan ku nidhi ayay u sheegtay kooxdii meesha isugu timid waxayna ku dhiirigelisay inay imtixaanka galaan markay galaanna tiimka imtixaan ka shaqaynayahay ay sooci doonaan kadibna ay siin doonaan wanaagga ay leeyihiin iyo waxay soo qabteen qiimihiisa oo ah dhibco in la siin doono nasiib wanaag markaas annagu aan isnidhi ilaa iyo siddeetan iyo toddoba macallin ayaa isqoray oo in tiimkii meesha isugu yimid ahaa oo codsiyadii gudbistay nasiib darra waxaa noqotay marka markii aan sugaynay imtixaanka inay ka soo qayb galaan in macallimiintii qaar ka mid ah ay diideen imtixaanka inay galaan iyagoo codsiga soo gudbistay yaa haddana waxay diideen macallimiintii qaab ka mid qaar ka mid ihii inay imtixaankii ka qayb galaan intii ka qayb gashay ama dowlad goboleed ha ka yimaadaan ama gobolka banaadir ha ka yimaadaane oo majoritiga ama inta badankooda ahaa way way ku guulaysteen alxamdulilah haddana way adeegayaan oo dadkooda iyo dalkooda way adeegayaan intii diidday marka iyagu annagu marka de awood aanu ku qasabno inay imtixaan ku galaan ma lihin intaas waxaan doonayaa inaan ku xidho saddex arrimood asaas u ah go'aanka wasaaraddu ay qaadatay laba sano ka hor oo sannadkii ka ay saddexda kun ku qaadatay nidaam imtixaana oo tartana oo hufan oo loo dhan yahay oo cidna aan loogu aan loogu eexanayn go'aanka ay qaadatay wuxuu ku salaysnaa waxbarashada soomaaliya inay noqoto waxbarasho taya leh tayadana waxaa lafdhabar u ah macallin tiirka labaad waa in macallimiinta macallinnimada ay noqoto xirfad professional inay noqoto oo macallin tababaran la diyaariyey license la siiyey uu dalka u shaqeeyo waa tiirka labada aan doonayno oo meeshaan u soconna halkaa weeyaan arrinka saddexaad in dadka waxbarashada asaasi dadka asaaska waxbarashada u ah sida macallimiinta maamulayaasha kormeerayaasha mashaariicda laga soo qaado oo bajedka dowladda ama miisaaniyadda dowladda lagu daro oo aan loo baahanin ajnebi inuu wax siiyo taa hadday tahay marka canshuurta laga soo ururiyo dadka danyarta ah iyo shaqaalaha in aan hubinno in lagu siiyo mushahar dad leh aqoon karti iyo xirfad inaan u hubinno xilna saaran weyn saddexdaasa asaas u ah go'aanka wasaaraddu ay qaadatay laba sano ka hor ugu dambayn waxaan rabaa inaan sheego u sheego shacabka soomaaliya dhammaantiis iyo macallimiinta sharafta leh ee arrinta ka cabanaysay laba arrimood arrinka koowaad wa horey baan ugu sheegnay haddana waan ugu celinaynaa waddada keliya ee qofku uu macallin ku noqonayo oo loogu daraya waxaa weeye inuu imtixaanka galo sidii kuwii hore u galeen sannadkii kuwii hadda ha u galeen mustaqbalkan insha allah tacala ay u geli doonaan waddadaas ha u furan qof kastaba dadkaas soomaaliyeed bayna ka mid yihiin oo ay kala qaybgeli karaan arrinka labaad waxaan ugu baaqayaa macallimiintan haddii ay doonayaan in wax loo sharxo oo loo sheega qaabka ee, go'aanada lagu qaatay ay rabaan xafiisyada wasaaraddu way u furan yihiin laga bilaabo wasiirka ilaa shaqaalaha ugu hooseeyo cid ka celin karta wasaaradda ma jirto waana ku martiqaadaynaa haddii ay nala hadlahayaan oo ay rabaan inaan u sharaxno qaabka loo qaatay macallimiinta saan marka horeba ugu sheegnay
kani waa premier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga Adeeg kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier walad
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya ablicathonka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada
baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xaduud lahayn
wax bii ka bilowda xuduud aan lahayn waa beel iyo boqor kubadda cagta
bele bidix iyo midigba waddanuu iska dhalin ma laban shanta qaar adduunku ka dhaliyay ma aha lugta beele ee waa premier masterka ay sorry wayagaan saddexda iska ilow xuduudaha ku adeego premier masterka goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socon kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarka ama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadaf afkaagu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaaye ka haay dahabshiil group bankiga dahabshiil waa banki ammaano oo xifdinaya hantidaada bankiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid ah xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnay soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba ku anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilalka kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriya u lahayd iidahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen iidahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado iidahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid ah akaankaaga dahabshiil iidahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega iidahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal iidahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahabshiil group iidahab isticmaal oo ku adeega weliga
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
dunida maanta waxaan marar badan dooranaynaa waxa noo sahlan halkii aan ka dooran lahay tayada laakiin markii ay timaado cuntooyinka aan cunno ama daawooyinka aan qaadanno khataruhu waa ka sarreeyaan sida aan malaynayno cuntooyinka daawooyinka iyo alaabaha ay tayadoodu hooseyso waxay leeyihiin cawaaqib caafimaad oo daran oo saameeya jirkeenna iyo bulshadeenna ganacsato waxaa la soo gaaray wakhtigii aan u istaagi lahay joojinta in dalka la soo geliyo alaabaha aan tayada lahayn macaamiishaadu waxay kugu tiirsan yihiin caafimaadkooda iyo badqabkooda muwaadin ka digtoonoow oo mar walba iska hubi maadooyinka ilaha iyo tayada waxaad iibsanayso xusuusnoow adiga ayaa awood u leh in aad doorato ikhtiyaaro caafimaad leh haddii aad aragto cunto cabitaan ama daawooyin tayadoodu liidata ku soo wargeli hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed aanu wada istaagno hubinta tayada cuntada iyo guud ahaan alaabaha waxaan si wadajir ah u dhisi karnaa mustaqbal caafimaad haddii aad hesho macluumaad intaan ka dheeriya waxaad ku diri kartaa ama wici kartaa call centerka lambarka gaaban ee labaatan laba labo fariintan waxay kaaga timid hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysa iyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay super sign baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda supersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida supersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba kuntan iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda supersign maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysa iyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay supersign baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda supersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida supersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba kuntan iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
kani waa bremier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga bremier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale bremier walad
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil gruub adigoo isticmaalaya ablikheshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada
baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xaduud lahayn
wax bii ka bilowda xuduud aan lahayn waa beeley boqorka badda cagta
beeley bidix iyo midigba waddan iska dhalin ma laban shanta qaar adduunku ka dhaliyey ma aha lugta beele ee waa premier masterka ay sorry way waan sabaxday iska ilow xuduudaha ku adeego bremier masterka goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah waaw waaw xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebook com flash hormuud hormuud 4 g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaala inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam soomaali bank deeqtoon deeqtoon
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habkii hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad degataa horarkaama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgan dheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaagu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaaye ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu sakhiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer ii dahab baa la socda si walba ku anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo ii dahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur soomaala ii dahab waxbarashada ku sii bilalka kusii dhiib adna taad sugaysa
dhegeystayaal mar kale habeen wacan u wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan mujada hirka dherkeedu yahay kooiyo sagaashan dhibc shan magaas ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ay weheliyaan wasiiradiisa xubno ka mid ah iyo maamulka gobolka banaadir waxa ay maanta ay mar kale ay xariga ka jareen dib u nashqadeyn iyo casriyeyn lagu sameynayo hoyga markaasi ciyaaraha ee staadiyo muqdisho haddaba waxaad maqli doontaan guddoomiyaha gobolka iyo wasiirka ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliya kadibna waxaa xigi doona ra-iisul wasaaraha dalka
ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس وزراء جمهورية فدرالك الصومالية أبناء قلها وزير هذا جروبك كبدا عكتا iyo shirkadda ama maaragtay meeshaani maalgelinta ku samaynayso reerwarta nabadda oo arday iyo hooyooyin iyo dhallinyaraba leh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu idinka maamulkiinaba waxaan kaaga mahad celinayaa reerwarta nabadda sidaad u nuuriseen goobtaani maanta ra-iisul wasaaraha uu nala joogo waan kaaga mahad celinaynaa intaas kadib mudane ra-iisul wasaare jimcihi waxaan joognaa xarigjar maantana waxaan joognaa dhagax dhig waa horumar iyo guul ummadda soomaalida soo hoyatay waxaan leenahay tariinkii waa dhaqaaqay hadhow meelaad ka qabsata intaad weyn leeday kaalay shirka ka gal oo dhexda ka soo fadhiisaan leenahay dadka soomaaliyeed dalku nabad ayuu u dhaqaaqay horumar ayuu u dhaqaaqay marka waxaan leenahay sida laga dhawaajinayay soomaaliya berigii nabadda ay aheeday oo dalkaani dowladda xooggan ay ka jirtay nabadda iyo amniga iyo dagaalka iyo horumarka iyo wax kastaba foodaan ka haynay haddana waxaan rabnaa insha allahu doorkii xagga ciyaaraha inaan dib u soo celinno oo maaragta doorka inaan qaadanno kelmadda munaasabka ah ra-iisul wasaaraha iskale ra-iisul wasaare waxaan ku leenahay soo dhowow xaruntaadiina meeshaan dirisay la tahay maanta kadib waxaan u malaynayaa haddii leena meeshaanu nuuri haddii la arko xaruntaadana waa nuuri doontaa insha allahu marka meel walbaba saasaan rajaynaynaa inay noqoto dadkayna waxaan leenahay dalkiina maalgashada ku dhiiradaan leenahay intaad dalal shisheeye maalgeli lahaadeen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gudoomiyaha gobolka banaadir wasiir ku-xigeenka wasaaradda agaasimaha guud gudoomiyaha degmada ee warta nabadda iyo guud ahaanba bulshada reer warta nabadda gudoomiyaha olombikada iyo xogeeyaha iyo dhammaan baada saxaafadda asalaamu calaykum waraxmat intaas kadib waa maalin kale oo muhiim u ah shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer banaadir waa maalin kale oo muujinaysa horumarka iyo nabadda ay ku tallaabsatay caasimadeennu waa maalin kale oo muujinaysa isku-tashiga iyo waxqabsiga dadka soomaaliyeed shalay bay ahayd ama daraad bay ahayd markii aan sida guddoomiyuhu sheegay aan soo dhagax dhigaynay laamiyada waaweyn ee ka hirgalay caasimadda kuwa cusub iyo kuwa la dayactiray intaba maantana waxaan ku joognaa dhismaha in dib loo habeeyo loo dayactiro loo dhiso tuuladii cayaaraha ee stadium maqdisho marka waa horumar aad iyo aada u weyn annagu ka xukuumad ahaan xukuumadda dan qaran qorshayaasheeda waaweyn waxaa ka mid ah horumarinta dhallinyarada soomaaliyeed iyo horumarinta sboortska soomaaliyeed ayaa ka mid ah annagoo markii horeba qorshayaasheeda ay ku jirtay waxaa si weyn noogu dhiirigeliyey tartankii cayaaraha kubadda cagta ee waaga dhoweyd ku dhex maray dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir stadium kenan muqdisho waxaa noo muuqatay heerka xiisaha iyo xamaasadda ay u qabaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyaradu cayaaraha taasi waxay abuurtay dareen ah inay lagama maarmaan tahay in dhallinyarada soomaaliyeed loo horumariyo adeegyadii aasaasiga ahaa ee ay ku horumarin lahaayeen hibada ilaahay siiyey iyo ee hibadooda gaar ahaan dhinaca isboortska marka haddii ay markii hore kubadda ciyaaraha ee cagta keliya ama ciyaaraha kubadda cagta keliya ay hadda inoo shaqaynaysay waxaa ilaahay mahaddiisa in haddana aan ku tallaabsannay qaybihii kale ee ay basketboolka iyo volleyboolka iyo tenniska iyo dabaasha iyo kulli ciyaarihii kale ee xiisaha badnaa ee dalkeennu uu lahaan jiray ee dowladdeennii hore ay hirgelisay ee shacabkeennu dhistay oo halkan maanta aynu joogno oo nasiib darro innagu aynu iska burburinay inaynu maantana dib u soo noolayno oon dib u soo yabyabanno ee arrintaas muhiimkaa ayaa nagu dhalisay ee aan aragnay shacabkeennu sida uu u jecel yahay ee cayaaraha iyo horumarintooda haddaba intaas iyadooy jirto ayaa haddana waxaa xusid mudan inay bilaabatay iskaashigii xukuumadda iyo ganacsatada soomaaliyeed waxaa runtii ammaan mudan ganacsatadii soomaaliyeed oo mashruuca intaa la eg ee aadka u weynaad aragtaan oo ay millions of dollars ku baxayso in ay hirgelin doonaan dhallinyaro soomaaliyeed oo ganacsato ah oo aan cid kale aysan hirgelin doonin oo ayagu ay dhisi doonaan oo ay lacagtooda iyo maalkooda ay ku bixinayaan marka waa iskaashi iyo wada shaqayn bilaabatay oo ka dhaxaysa dawladda iyo private sectorka ama shirkadaha gaarka loo leeyahay ee maxalliga ee dadka soomaaliyeed ay leeyihiin marka wiilashaas dhallinyaradaa waan u mahadcelinayaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin tallaabo geesinimole ayaad qaadeen idinkana faa'iida idiin ah dadkana dhallinyarada soomaaliyeedna faa'iido u ah dawladda faa'iido u ah guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaanna faa'iido u ah marka waan u mahadcelinaynaa waana arrintaan hadda bilownay oo insha allah aan isugu tashanayno innaga dawladdeenna iyo shacabkeennu inay dalkooda dhistaan iyagoo wada jira waxaa laga faa'iidi doonaa haddii ilaahay idhaahdo faa'iidooyin badan oo ay ka mid tahay in dee sboortigiis ama sboortiskii iyo hiwaayaadkii dhallinyaradeenna in la hormariyo hadda malaha odayaalna waa waa ku jiraanoo odayaasha laftooda waa dabaalan karaan yah waa dabaalan karaanoo ee maxaan ku dhahaa waxbaa waxun baa kusii jire laakiin in servicekii ama facilitieskii cid waliba ay kusoo bandhigi lahayd hibada ilaahay siiyey iyo awoodda ilaahay siiyey ee sports ayaa runtii ee yaa la hormarinayaa qaybahaas muhiimka ah oo inaga maqnaa oo dabaashu ku jirto oo tenniska ku jiro haddaad ordi karin ku kalaa lagu hayaa oo kay haddaad rabto inaadan ordi karin ood boodboodi karta kii loo boodi jiraa lagu hayaa marka qaybihii kala duwanaa ee sportska ayaa dhammaantood insha allah meesha lagu soo dhigi doonaa waxaa kale oo imaan doonta haddii ilahay idhahdo oo laga faa'iidayaa bilicdii caasimadda oo ayaduna oo bilmi doonta haddii ilahay idhahdo waxaa la bili doonaa bilicda caasimadda oo dhismaha dhismayaalkan faraha badan oo aadka u qurqurux badan ayaa si fiican oo qurux badan loo dhisi doonaa haddii ilahay idhahdo waxaa la dhisi doonaa huteello iyo goobo dalxiis oo ay ku dalxiisaan oo qanciya dadka soomaaliyeed iyo martida caalamka inooga iman doonta ilinta haddii ilaaha idhahdo marka taasina waa bilicdii caasimadda ayay soo kordhin doontaa haddii ilaha idhahdo iyo cabacitigii caasimaddeenu ay lahayd ee ay wax ku martigelin jirtay waxaa kaloo soo kordhi doonaa oo laga faa'iidi doonaa haddii ilaha idhaahdo in dhaqaaluhu uu kor u kaco maxaa jira haddee markii intaasoo dhan la dhiso canshuurtii serviceska laga qaadayey iyo ganacsigii bulaalayay ee meeshan ku bulaalayay wuxuu keeni doonaa in dawladdu ay dakhli fiican ka hesho waxaa dhinaca kale garab socda oo laga faa'iidi doonaa in boqolaal dhallinyaro ah oo soomaaliyeed ay shaqo ka helaan ayaguna haddii ilaa idhaahdo oo shaqo ayay abuuraysaa intaasoo dhan oo faa'iidaha ayaa ku hoos jirta dhismaha maanta aynu u taagannahay ee keliya uun ma aha in waxaa la soo siyaadiyey sboortiskii waxaa garab socda intaas oo faa'iida oo kale ayaa garab socota marka waan u hambalyaynayaa runtii shacabka soomaaliyeed waan u hambalyaynayaa degmada warniigley ama warta nabadda ayaa ayay noqotay warta nabaddaan u hambalyaynayaa waxaan u hambalyaynayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaan ee ayaan u hambalyaynayaa waxaan u hambalyaynayaa shirkadda ay dhallinyaradeenna sharafta leh ay leeyihiin oo ka shaqayn doonta wasaaradda ayaan u hambalyaynayaa oo shaqo weyn qabatay waxaan usii hambalyaynayaa guddoomiyaha gobolka iyo dadka caasimadda deganna waxaan leeyahay hambalya dhammaantiin aad iyo aadaad u mahadsantihiin annaga waxaa naga go-an ka xukuumad ahaan fulinta mashruucan iyo kuwo kale oo insha allah daba socda ay oo dhammaantood kasha ujeedku ay tahay in laga helo faa'iidooyinkiiaan hadda sheegayna haddii ilaa idhaahdo isku tashi waa muhiim wada shaqayntu waa muhiim horumarinta dalkeennuna waa muhiim aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa hagaag dhegeystayaal meel walba waad joogtaan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed salaam madoobe waxa uu magaalada kismaayo uu kula kulmay ambasador james swan oo ah kusimaha ergeyga jimciyadda qurmaha ka dhexeysa ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya kulanka axmed madoobe iyo james swan waxa uu yimaaday iyadoo madaxweynaha jubbaland uu ka baxay shirka golaha wadatashi ee qaran ee ka socday magaalada muqdisho dibna ugu laabtay magaalada kismaayo kadib isfahm waa arrimaha doorashooyinka oo sida la wariyey ee magaalada muqdisho ka dhacday oo shirkii ka socday ee golaha wadatashiga qaran ambassador james swan ayaa la rumaysan yahay inuu madaxweynaha maamulka jubbaland uu ku cadaadinayo in uu dib ugu soo laabto shirka golaha wadatashiga qaran ra-iisul wasaar ku-xigeenka soomaaliyana saalax jaamac wuxuu ku horyimaaday talaabadii uu gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya shalay uga xayuubiyay xubinnimadii kursiga golaha aqalka sare bayaan uu soo saaray maanta ayuu masar saalax waxa uu wax lala yaabo uu ku tilmaamay go-aanka gudoomiyaha aqalka sare waxaana uu farta ku fiiqay in tallaabada gudoomiyuhu ay tahay mid baalmarsan sharciga iyo dastuurka dalka waxaa halkan ka cadeynayaa in warqadda uu soo saaray gudoomiye cabdi xaashi in aanay lahayn wax saldhig sharci ah oo ay tahay waxba kama jiraan ayuu ku yidhi bayaankiisa saalax axmed jaamac ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya saalax jaamac ayaa carabka ku adkeeyey inuusan jirin sanatar awood u leh inuu aqalka uu ka saaro sanatar kale waxaa kale oo ayaandaro uu ku tilmaamay in gudoomiyaha aqalka sare uu soo saaro go-aamo shakhsi ah oo baalmarsan go-aanka golaha aqalka sare soo jeedinta guracnayd ma jirto sanatar awood u leh in uu aqalka sare uu ka mamnuuco sanatar kale ayuu yidhi saalax jaamac hadalka ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa ka dambeeyey kadib markii uu shalay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya uu shaaciyey inuu xilkii eh, markaasi kursiga sanatarnimo uu ka qaaday ee ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya sida ku cad qodobka konton iyo sagaalaad farqadiisa koowaad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee qeexayo siyaabaha lagu lumin karo xubinimada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya xildhibaan saalax axmed jaamac ma uusan soo xaadirin golaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya afar kal fadhi oo xiriira mana soo gudbin sabab mangal ah oo ku saabsan maqnaanshihiisa sidaas darteed waxa uu lumiyey xubinimadiisii aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu yidhi war ka soo baxay isaguna gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi gudaana caawintaas ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka kuriga nabadgelya